أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacno wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo toddobaad walba xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan toddobaadkan hadduu allaha qadaro barnaamijka waxaan gebi ahaantiisa kusoo qaadan doonaa beesha geeladle oo munaasabad ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka kusoo xiratay macahad ay wax ku baranayeen ubadka beesha waxaad maqli doontaan codadkii laga jeediyey munaasabadda oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka ugaasyo bandhiga ardayda macahadka iyo sidoo kale codad kale qodobkaas ayaan barnaamijka idinkugu haynaa toddobaadkan ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran سم بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم waa hagaag kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo fitaan munaasabad dhowaan ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa lagu soo xiray macahad ay wax ku baranayeen ubadka beesha geeladle ee qabiilka raaxan weyn macahadkan oo lagu magacaabo imaam maalik ayaa ardayda waxay dhiganayeen laba sanno oo xiriir ah iyagoona hadda dhammaystay fatradii loogu talagalay inay macahadka wax ku bartaan xafladii xiritaanka waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin nabaddoonno ugaasyo iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyntii waxaad ku soo dhowaataan mudiirka macahadka macallim sahal oo ka warbixinaya manhajka waxbarasho ee u dejisanaa machadka islamarkaana ay qaateen ardayda sidoo kale mudiirku wuxuu sharxayaa maraaxishii kala duwaneed ee uu soo maray machadka
معهد إمام مالك ويبقى لفره بلي ربيع الثاني مركي هايتي تميشان oo bilo afaraade kun afar boqol iyo afartankii alla furi intaas gudaasha lamadaasina ardadii meelo kasabaraasi wayba faa'iidaysadeena macallimiintii oan faa'iideeyeena kutubadan hoos ka xusan qur-aanul kariim yaan ku horey oo soddonka jus dullaabta qaadatay wali haddee ma artaay xoogaha qur-aanka ka cuslaayin meel fayl ku deeraan insha allah biidn alkariim taaniyan qur-aanka way baa ku qaadeena ardada qur-aanka markii qaadeen lakeley dad way jareena wiilishoo tajwiid hangmarn oo tasiixu nudqi helay tajwiid qaaday geeka dadlaka aamini karo nudqii u kusaxo karo tajwiidka sii karo yaa kumada tulaabta oo qur-aankii lakusaxi alxamdulilah ilaah ka mahadsan way baa ka jartay ardada oo maartay faa'iidayseena qur-aanka shay kumada ah tumunjusa qaadeen walaa tujaadil ilaahi birabanaas ya qaadeen fatirada koowaad haljusa qaadeen fatirada lamaad lama jusa qaadeen tafsiirka saasaan shal qaadeen fatirada saddexaad saddex jusa qaadeen fatirada angeekun ikhtidaamshaan fidhiidno afar jusa qaadeen jasaahu allahu khayr ilaahay barakeeya ka sabareen in fahameen dadka waalidiintii oo gurishoya oo ku bilaawdaan u anfusakum waahliikum naara yoodo maartayka amba qaadayaano ayadaas ka dhaqamaayaan way rajeena in dad badan yoon maartay risaalada deersii doonaan oo an faa'iideey doonaan insha allah biidni alkariim axaadiida shariif axaadiistii rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kutubadii oo ku qaadeen waybaa kumada arbacuuna nawowi waybaa kumada cumdad alaxkaam waybaa kumada riyaal saalixiin waybaana inshal qaadeena fatrada koowaad way qaadeena arbaciina nawowi fatrada lamaad waybaa qaadeena cumda alaxkaam fatradii saddexaad iyo ti afaraadna waybaa qaadeena riyaal saalixiin ikhwatii fi lcaqiida kutubada caqiidooyinka oo tulaabta faa'iidaysteen geekalataladahayo oo masaajidadiiyo seedaan insha allah inyo ku bilaabano dadkii deersiaan oo ehelkii deersiyaan unamaartaay unaku maartaay kufadaan wayba kuma dhaha insha allah biidn alkariim al-usuul athalaatha waajibaat almutaxatimaat dalaa'il kitaab atawxiid caqiidatu wasatiya sulam alwusuul kutaabadaasiina towxiidka ku qaadeen qiibaha maartaayo anshal qaadeen usuul iyo waajibaad waybaa qaadeena fatradii koowaad waybaa kale maartaay fatradii lamaad qaadeena kitaabu tawxiid oo haaf ee kalbar ah iyo dalaa'il oo la dhammaa qaadeen caqiidatu wasatiya iyo sulamul usul na qaadeen dulaabta ikhwatii fi lcaqiida dulaabta lamadaasna iyo macad ka kajaraan wayba faa'iideena tajwiida faa'iideen tajwiid iyo faa'iidaysadeen oo maartay leh tadbiiq shay leh yoowa tadbiiqiyaayaan aayad walaba la koran suranjiyaw axkaamtiis iyo qur-aankii oo tasiixu nudqigii ah imla lingala lingmeriyaw intaasoo dhan faa'iideen tajwiidka kutaabadii oo ku faa'iideen waybaa kumad ah fanu tajwiidka hidaayatulmustafiida kumad ah waybaa kumad ah tuxfatu latfaal oo nadmi ah jaazariya ayaa kuma tahay intaasa ku faa'iideen dhanka naxawaha waybaa faa'iideena tulaabta jazaahum allahu khayra ajurumiya iyo mutamim alajurumiya sarfaha heshe waybaa ku faa'iideena tulaabta laamiyat alafcaal waybaa meelonku mirnayne oo ku faa'iidaysadeena ardada musala alxadiid waybaa ku faa'iidaysadeena bayquuniya waybaa kala faa'iidaysadeena min atyabi minxa oo maartay mustalax xadiis kumada taysiiru mustalax intaasa faa'iidaysteen dhanka maartay mustalax xadiiskana cilmu rijaalka waybaa kala faa'iidaysadeena tulaabta jazaahum allahu khayra siirada khulaasatu nuur alyaqiin saddexdiis juz ku faa'iidaysadeen jazaahum allahu khayr ilaahay ka anfaca waybaa kala faa'iidaysadeena rawdatu lanwaar lamadaasina gudaashe fiqiga hegshayna faa'iidaysadeen tulaabta waybaa ku faa'iidaysadeena aw shujaac yaaquutu nafiis lamadaas kutubaa ku faa'iidaysadeen ikhwati fi laqiida usuulu fiqiga waybaa ku faa'iideenaa waraqaat iyo qawaacid ulfiqi yaa ku faa'iideen adakaarta waybaa ku faa'iideedanaa xisnu lmuslim ikhwati fi laqiida waybaa kale meelunku mirnayne cilmihii kale oo maadigaha cilmihi kale oo maadiga waybaa faa'iidaysadeenaa tulaabta takalamka carabida luuqa carabiya oo iyaa ku faa'iidaysadeen adduruusu luuqa carabiya likayri naatiqiina biha afartiis jus yooga qaadeen afarti jus yooga qaadeen af soomaaliga faa'iidaysteen ilaa shanaadka xisaabta faa'iidaysteen ilaa jijabka juqraafigaa ku faa'iidaysadeen tulaabtaasi marka way balleenaaha jazaakum allahu khayr intahaas kadib ugaas ibraahim cali barre ugaas jalaayo waa hogaaska beesha geeladle ee jubbooyinka ayaa xafladda xiritaanka ka hadlay
alxamdulilah alxamdulilah ilaahay amaadagaan ilaahay amaadagaan mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexdo maylena aha geelka may roognaye macadka imaamed maalig gabagabadiis alxamdulilah ilaahay aan ka mahadiyaan mar may roognaye sida liin sheegay furutaankii koowaad ee dhulkan oo bannaan ani la gado hoolo laka dhiibo antun daaree laka dhasu ilaahayaan in suurta geliyay ilaahay amaadagaan makanagana amar kale makana amar ilahay kanagata marka taas ilaahay amaadagaan alxamdulilah dantii laka lahay ama hadafkii laka lahay ilaahay guulaa noose marka guulaysan geekana gabagada roon ilaahay nase ilahay amaadagaan alxamdulilah yoo dhabnanka dhiin wal kala galna abna ilaahay nasi ilaahay mahanagaan ilahay aan talasaana ilaahay antaasna guulay alxamdulilah marka may kale laha ahaan bulshada shalgadiisi noo kuhoyti intii xafladan kuhoyto ha ajiibto ilaahay in qadarayana kuhoyti amahadnagaana ha ka dhawayaan may weelay mar koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddex ha dhawayaan walaayada heer gobol heer degmo ha dhawayaan yana may weelay macadka raga gacanta ka haaya macalimiinta walaayada guddiga yoona sen dhabar adeeqeen ama ciyaalka yoona kama hadaya alxamdulilah kama hadnagaan idan kama hadaan may kale mahadnaga baaligeedadle alxamdulilah ilaahay ama hadle may waali maalka yoomi maal baraka la ku helo geetooba la talaalo wal waraabiye haddii la waraabiyo sidiisu kuwa maliilku guride koona hoob ilahay wal hergile alxamdulilah markuu maraa gurida kii hergelkeenaynama waa ninalada geedii marka ti meelahaas inma baanta in idinka dadaalo idinka dadaalo may waali geeka gabagabow lingarna ciyaalkii lanwalba halli lin raasiina riidi lin raasiina saadi lin raasiina beertan falna may waaha in la dadaalo walbarashada laka dadaalo guud ahaan iyo gaar ahaan beelmayn faley inay dadaalkaya muujida ilaahay garabka galay ilaahay ka guulaysiday inay hadan ilaahay horan guuleey yaana wanaag bara muujiido sida yaana dadaala ilaahay an garab galayna yaana wanaag an suubiido taasayaan beelaan lahaa ciyaalka mayan lahaa hadda kolay hergelkeelisun fadaay dhegaasin warka ilaa may waaha islaamka wala baratee naftiyin wala baratee dadaala lasiingeliy juhdiya lasiingeliy may layn baahanya inaysiina juhdiga meelaha layn dhumayna banaan layn dhegna la dadaalo sidii waalidiinta in dadaaleen marka in dadaalaan ama culummadii warsiin barta in dadaali inay dadaalaan ujeedinka muslimiinta wala deersidaan mid ka mida waalidiinta ardayda macahadka oo goobta ka hadlay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan bandhig cajiib ah oo ay dadkii kasoo qaybgalay xafladda la riyaaqeen oo ay halkaas ka sameeyeen ardayda macahadka imaam maalik ee beesha geeladle
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأصدق المشاعر وبأروع الكلمات الطيبة النابعة من قلب وفي أقدم شكري لله الواحد الأحد ثم لمن كانوا سببا في استمرار مسيرة تعليمنا وتثقيفنا ورفع مستوانا العلمي ومن وقفوا معنا بأشد الظروف ومن حفزونا على المثابرة والاستمرار وعدم اليأس أقدم لكم أجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب فاض بالاحترام والتقدير لكم وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ألا فليعلم الكل أن الجهل صم قاتل ومرض فتاك إن أصاب أمة تخلفت عن ركب الحضارة والتقدم وإن اعترى فردا أفسد دنياه ودينه وكما هي العادة أن الإنسان يولد جاهلا سفر اليدين وأخيرا نوجه رسالة من هذا المكان إلى الرئيس الفرنسي ذاك الكلب اللعين الخبيث القذر الكافر المجرم السفاح عدو الله رئيس فرنسا الذي لا أذكر اسمه لطهارة هذا المكان أقول له يا عدو الله هل تطاولت على خير خلق الله على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما وضي الثرى خيرا منه ولم يخلق مثله في البلاد فأبشر يا عدو الله أنا أحفاد سعد والمثنى وخالد بن وليد ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عتيق سنأتيك برجال يحبون الموت والشهادة كما تحبون الخمر والفواحش وأنك بإذن الله لن تسلم من عمليات المجاهدين المباركة التي تشهدها بلادك في الآونة الأخيرة وعن قريب ستلقى جثتك المنتنة على على شوارع باريس الخبيثة بإذن الله الواحد الديان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أود أن أعرض عليكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاسمعوا الحديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماضه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه متن سلم اللصول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إني أريد أن أسألك أسئلة تتعلق بعلم أصول الفقه فهل فهل تستطيع أن تجيب لي؟
نعم اطرح ما لديك ستجد عندي جوابا شافيا إن شاء الله ما هو الأصل؟
الأصل ما يبنى عليه غيره ما هو الفرع الفرع ما يبنى على غيره ما هو الفقه لغة واصطلاحا الفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ما هي الأحكام لغة واصطلاحا الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع ما هو الواجب لغة واصطلاحا الواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس ما هو الكلام لغة واصطلاحا الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المركب المفيد بالوضع ما هو العام لغة واصطلاحا العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر ما هو الخاص لغة واصطلاحا الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد ما هو المطلق لغة واصطلاحا المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد ما هو الإجماع لغة واصطلاحا الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ما هو القياس لغة واصطلاحا القياس لغة التقدير والمساواة واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما intaas kadib mid ka mid ah waalidiinta ardayda dhigata machadka ayaa ka hadlay goobta wuxuuna soo bandhigay dareen farxadeed may baan i muuqde maadaama waalidiintuunana nuuraan i muuqda oo arre korna may la raayo ilinnoosheeni jariiriyo may la raayo timoodan o dhan la taagmeen yaan i muuqda nicmadaas horta may baa mahadiya dhammaantay iskulaha ilaahi subxaanahu wa tacaala may baa kaleenka mahadnagaane fikirkan oo maacid shareeca may la raayo diha ka fikirti oo arrintintan may la raayo nin muslimiinta ka baahidu fikirkii sheenti taa dadkaasnan kama hadnagaan may kaleen kama hadnagaan intii hagaadi oo may la raayo muslimiinta ka faafiidi may la raayo degmi iyo gobol min may la raayo meel walba deersidiin kama hadnagaan may kaleen kama hadnagaan umudiiq aadati oo sida oo kale may la raayeedan ciyaal hankuusi dhaqaalanka biidi meelan suubiidi yoonan kama hadnagaan ulumayni muuqdee maadaama waalidiintii anu walbadan allaha ku hadali meelbadan alla taabadi intaas oo dhan may la raayo dardaar badan alla bii intaas oo dhan oo may la raayo nii filan lahay walkale hadda ka daraana kalani muuqda ma leh maadaama waalidiintii owlaaduhuna dhali ana ee markii owlaadaha kuusaani walbadan oo hadalle ama dhaqaalo may la raayo hakuusaani walbadan ana ninkala hadalaay beelle markii may la raayo una dhaha mar waxyaabihiina ninkala hadalaay geekeenii may la raayo in sheegada oo lindhabar adeegay wa linku dhikin oo madaga la geliyaay maynii muuqadee miri dhalsha wanii muuqad ilaahay aka mahadsan idii may la raayo intaas juhdi ka biidi oo ka sabarti oo may la raayo wal hakusaarti yahdana ka mahadsan may kama hadsana macallimiintii ardayda may la raayo intan fadhiidi oo intaas may la raayo yoona inta ka jilib laamnaayeen damo kale oo may la raayo fara badan yoo lahaayeen dhaafeen sabareen muddo lamasana yoona inta ka sabaraayeen oo ardaydan hasaarta maadna siyaan may kale mahadsiyaane ardaydii unu dhalni oo yoona arday badan yoo lamid e may la raayo hereen oo yoona may la raayo meelintan dhowr jeer fasaxan baheen hakanagadeen ka sabareen caluuntii ku qaadadeen marka insha allah odayaalka nafsatiyo kelmadii laha kugaadiya kelmadaas kumid eh un warsheentima dhaafaan haddii ilaahay raalle ka nagado waliba sida oo kale may la raayo likabiyaa hadafkanba likadeeraa islaamkaba may la raayo guul insheenaw ama may la raayo aqoontaba baahiyaw ma dhaafaano reerkii may la raayo warsheenta lilaayno sida odaygaas isu insheegaayaha walba maku yaraan sida hadda odayaalka hore bahan wada sheegeen reerkii maalaa dudoohay ilaahay ka mahadsan loodii roogda erinkii roog gaalii roog bakaaroogi buuhan wili walba maleeg aryaalkii waldeginyo maalmagaaladeeba ganacsigii dhisinyo haddana may la raayo codsadaane ini may la raayo insheegad xaruntun liin laayiciin oo weliba may la raayo ardaydan haddiiba noola wareego macadu shareec walaayada sadan unku codsadi oo kale ninka bishaareet ama noola wareegda ini haddana macadkii may la raayo liin laayiciin oo arday kale saasaan ka kuusno waldhaaftiina unan dhaafna maxaa yeele waldhaafta migi guul insheenaana yaa may la raayo la dhaafa fadi hoba guulsheenaas mal dhaafaw marka taas ayaa may la raayo warkay haka koobee eedna mayanka mahadnagaana idii may la raayi arramoogun saas may la raayi handaadihiidi waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waxbarashada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiinsoo wadnaa oo aad dhegaysan doontaan natiijadii kasoo baxday imtixaan laga qaaday ardayda machadka sidoo kalena abaalmarina la guddoonsiiyey ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan kelimaduu halkaas ka jeediyey sheekh maxamed abuu cabdalla oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله سبحانه وتعالى أيان أمها النقينا نعم في سترة بدن بعد حمد الله وحان ما أنتي فرحضنا آه. إن أن كسو قيب قلنا حفلتي قبل قبدا معت كإمام مالك لقبيلة قيلد وفرحد وين oo run ahaantii annagoo dhan aada iyo aada aan u daraynsannahay markii la furayay isla halkan makaankan ayaan wada fadhinay aniga iyo sheekh fu-aad iyo rag badanoo hadda halkan fadhiya iyo suldaankii hore ee beesha maantayna gebagabadii baan taaganah waa ilaahay mahadi waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale macallimiintii intaas usoo dhabar adeegtay macadka maamulkii sidoo kale usoo dhabar adeegay ardaydii juhdiga intaa bixinaysay oo run ahaantii macaahidda hadda maalmahan u dambeysay ama waayahan u dambeeyey macaahiddii hore way ka duwanaayeen wax badan bay kaga duwanaayeen ardada intii la fasaxo iyagoon cid keenta aysan jirin markii la gaaro waqtigooda ay imaanayeen macadka inay soo diyaargaroobayeen wax isdhimana aysan jirin waa wax lagu farxo waxaan kaloo aan rabaa inaan mahadnaq gooniya u jeediyo beelaha dega degmada saakow oo run ahaantii muddo hadda dhowr sano saddex sano ka hor aan ku kulanay degmada annagoo isdhaafsannay wadahadal aada u dheer oo aan ka wada hadalnay sida ay uga dibdhaceen degmooyinka kale maadaama saddex sano ka hor degmadan iyo intii ka horreysayba wax machada uusan ka furnayn beelaha dega degmada saakowna machad maysan lahaan jirin saddex sano ka hor xilligaas ballantii way qaadeen beelaha degan saakow waxaa ugu horreeya oo furtay beesha laysaan waxaa ku xigay beelaha geeladle iyo xawaadle waxaa hadda u dambeeyey beelaha eelaay iyo macalweyne marka waxaan isleeyahay ballantii beelaha degmada saakow ay qaadeen way oofiyeen in loo mahadnaqana way mudan yihiin jazaahum allahu khayran inta dhimanna waxa weeyaan annaga unbaa celcelinayna mooy mar horay furan lahaayeen waxaan isleeyahay marka maantay waxaan joognaa guntii iyo gebagabadii maxadka imaamu maalik waxaa xusid mudan natiijada maantay la iisoo gudbiyey labada machad ee soo gebagabowday machadka jilib ee beesha xawaadle iyo machadka beesha geeladle natiijadii laga soo gudbiyey natiijo aad iyo aad aan ugu farxnay bay ahaayeen allahu akbar waxaan isleeyahay macaahiddii horey u jirtay waxa weeyaan waa kuwa ugu sarreeya ayay ahaayeen arday aada iyo aada u badan baa baastay labada machadba cidda qaadaysana macallimiintii iyo maamulladii gacanta ku hayay maysan qaadina maamul ka baxsan ee xarakada ayaa u yimid oo waxa weeyaan dhammaan maadooyinkii ay dhiganayeen dhowrkaas sano ka qaaday kulli agarkoodana waa ku wada baaseen alxamdu lilah agarkoodana waa ku wada baaseen waa walaalada gacanta ku haya imtixaanaadkaas ee xarakada usoo xilsaartay ayaa ii sheegay waxay yidhaahdeen waxa weeyaan labada maxad aad iyo aad bay natiijo fiican u keeneen aad iyo aad baana waxa weeyaan aan ugu faraxnay markaan aragnay waxbarashada iyo aqoonta marka waxa weeyaan machadka imaamu maalik ardadii maanta ka qalin jebisay natiijo fiican bay keeneen ilaahay subxaana wa tacaala waxa weye ha ka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalkii arrinkaasi waxa weeye waxay wanaag u tahay macallimiintii iyo maamulkii iyo waalidiintii iyo guddigii intaba maantay ammaan bay u tahay in arda ay baasaan annagoo dhan ka walaayahaan wanaag bay noo tahay marka jazaahum allahu khayran insha allahu tacaala tan kale ee dalabka ee beeshu ay soo dalabtay ay tiri waxa weye ardadan inta baastay waxa weeyaan hana loo geeyo macaahiddii kale ee shareecada ee heer xarakada ahaa ee u dhigmaya jaamacadda ayaduna waa diyaar insha allahu tacaala allahu akbar ayaguna waa diyaar waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay beeshu ardadeydu ay ka faa'iideysan doonaan intaas kadib waxaan rajaynayaa maantay in badan baa kolley dardaaran badan baa halkan ka dhacay uu ugu dambeeyey sheekh fuaadar daarinkiisii oo ardada u jeediyey oo ahayd waxa weeyaan in mutuunta aad sida wanaagsan usoo gudbiseen oo maanta aad wada xif- xifdisanadeen inaydan waxa weye ilaawin maxaa yeelay mutuuntaasi haddii waxa weye la iska daayo qofka hadduu xifdigii wixii uu xifdiyey gacanta ka qaado waa uu dhumayaa weeyaan marka sideedaba waxbarashada waa gacan ku hayn cilmigu waa xirsi iyo ijtihaad qofka hadduu dadaalo uu ku dadaalo uu ku celceliyo waxa weeyaan si fiican buu u haynayaa laakiin hadduu gacanta ka qaado xifdigii qur-aanka iyo xifdigii kaloo mutuunta iyo axaadiista intaba way tirtirmayaan weeyaan waa ina qofkuna waa hilmaamaya marka waxaadna ogaataanba culumtu sideedaba waxa weeyaan waxa asal u ah xifdiga ah hebel waxaad maqlaysaa markii laga sheekeynayo cilmulxadiidka iyo cilmurijaalka hebel waxa weeyaan wuxuu ahaa hiqa wuxuu ahaa thabti wuxuu ahaa nin run badan wuxuu ahaa xaafid a waad garanaysaa culummada xaafid ibnu xajar xaafid ibnu kada xaafid ibnu kada waxa weeyaan kumanaan boqolaal bay xifdisnaayeen kumanaan kumanaan bay xifdisnaayeen oo axaadiisa kumanaan waxa weeyaan ashcaartii waxa weeyaan la tirin jiray ay kumanaan waxa weeyaan kutub oo naxwo ah intaasoo adaba intaasoo waxa weeye fiqiya intaasoo axaadiisa intaasoo wax waxaasoo dhan bay xifdin jireen maca daalika waxa weeyaan waxaa loogu magac dari jiray inay yihiin dad xufaada marka halkan waxaa maantay ka muuqda arday badan oo xufaada marka waxaadna ogaataan cilmiga waa xifdi man xafida almutuuna xaaza alfunuuna soo ma ahayn marka qofkii waxa weeyaan mutuunta xifdiya waxa weeyaan cilmigao dhan ayuu koobayaa marka cilmiga waxa weeyaan waxa ugu weyn ee lagu hayn karo waa xifdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii qur-aankiisa waad garanaysaan maanta alxamdulilah axaadiistan iyo cilmiga maantana soo gaaray dad baa waxa weeye shafkooda iyo xabadkooda kusoo qaaday qalbigooda maantay halkaanay keeneen ha kun iyo afar boqol iyo afartan iyo intaasoo sano ka hor xadiidkii la sheegay oo nabi maxamed sheegaa maanta aan akrinaynaa sala allahu calayhi wasalam xilligaas ma jirin qalinkan iyo kombyuutarkan iyo mimarigan iyo raadiyan wax lagu duubay ma jirin dadku way xifdin jireen xilligii nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weye axaadiista waa la xifdinayay aayaadka waa la xifdinayay waxa weeyaan xifdigaas ayaa maanta halkan uu kusoo gaaray cilmiga maanta aan akhrisanayno qof walba waa inuu ku talagalaa cilmiga inuu hore usii wato maxaa yeelay cilmiga waxa weeyaan qofka wuxuu ka yoolgaaraya markuu sii wato markuu sii wato ilaa intaad ka dhimanaysid cilmiga dalabkiisa waxa weeyaan ku dadaal qofkana wuxuu gaarsiinayaa cilmiga suu u dalbayo jannuu gaarsiinaya man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu dariiqan ila aljanna qofka waxa weeyaan dariiq intuu qaado isagoo ku dalbaya inuu waxa weye cilmiga raadiyo ilaahay wuxuu u fududaynayaa dariiqii jannada haddaad laakiin dariiqii cilmiga ka leexatid waad dhumaysaa soo maaha marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye quluubta hanoo furo ilaahay cilmigana hanoo kordhiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo cilmiga barashadiisa sharaf iyo cizi lagu helaya qofka hadduu ka leexdana waa mugdi iyo dhumid iyo halaag iyo waxa weye baaba ayaa u dambeynaya marka in sha allahu tacaala jazaakum allahu khayran waana ku mahadsantihiin ilaahay idinka aqbalo waxa weye mirihii aad abuurteen maantay waad goosanaysaan haddaad tihiin beesha reer geladle waadna dadaasheen wa jazaakum allahu khayran wabillahi towfiiq gabagabada barnaamijka ayaan kusii dhownahay qeybaha dambe ee munaasabadii beesha geeladle ay machadka imaam maalik kusoo xiranaysay waxaa abaalmarina lagu guddoonsiiyey qaar ka mid a ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaan laga qaaday kadib insha allahu kaalamo koowaad iyo lamaad iyo saddexaad iyo kaalantii al akhlaaqiyaat waalaadaab iyo samciga iyo daacada iyo maymayla raaye dhinagaas yaana insha allahu fiiri doona ankiyaraan afartaas kaalimood yaa insha allahu yaa insha allah kulay la abaalmari doona alfaa'iz alawal may waaha xuseen nuur cali may ka guulaysadayhe insha allahu abaalmarin lin sii doonee lajnadii lajnadii machadka ina koleyha go-aamiyeyna lacag dhan mablagu min almaal lama malyin lacaga insha allah yaa qaadado doona jazaahu allahu khayran ilaahi tabaaraka wa tacaala ka abaaliya alfaa'iz athaani lanka kaalanta lamaad gali isuna may waaha maxamed cabdirashiid isxaaq lankaas kaalanta lamaad gali walaalkay isuna may waaha lacag may helay insha allah mablaq min almaal oo deecadda jayne eye hal malyan iyo shan boqol oo kun oo lacag soomaaliya marka jazaahu allahu khayran intaas mayb aan sii dheerhadee khayrkii kale usxambaaray kutubadii iyo insha allahu khayrkii kale usxambaaray ya insha allah ya ya sunan dheer jazaahu allahu khayran alfaa'iz athaalithu faa'iska saddexaad maxamed cali nuuno faa'iiskaas saddexaad isuna may ka guulaysaday lacag hal malyin oo lacag soomaali ah insha allah isuna taasaa insha allah yaa qaadado doona jazaahu llahu khayran ilaahi tabaaraka wa tacaala isuna anbarakaaye ma iyana kaalan afraadnin haytay alfaa'izu bilakhlaaq laakiin deganaanta iyo akhyaarlamada iyo isuna insha allah yaa kaalin oo isuna lacag laka qaadadaa yaa nagati insha allah faa'iiskaas isuna may waaha lanka la eraaw isxaaq xuseen macalin isxaaq xuseen macalin faa'iiskaasuun insha allahu may abaalmarin haleeyahe lacag dhan hal malyan oo lacag soomaaliya isuun insha allah jazaahu allahu khayran isuuna may wahama in rajayaana khayr badan yaa insha allahu yaa in rajayaana ilaahay tabaaraka wa tacaala wal isaga qaadaday diinhaay iyo adduunyahaay intaba insha allahu ilahay tabaaraka wa taala barakaay waa hagaagintaas ayaan dhegaystayaal kusoo afmeerinaa barnaamijka waxbarashada oo toddobaadkan aad ku maqasheen xaflad ka dhacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe taasoo beesha geeradle ee degtay jubbooyinka ay kusoo xiratay macahad sharci ah oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo horjeeda beesha kan mid lamida intaan dib ugu kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن